difaacsantayo aasaaskuna waa iyada
bismillaahi raxmaan raxiim kulan wanaagsan halkani waa himilo f m boqol laba dhibic shan megahertis kusoo dhowaada saaxiibayaal barnaamijka aqoonkaal oo ah toddobaadle hadahan oo kale aad maqashaan barnaamijkan waxaan kusoo gudbinaa macluumaad la xiriira aqoonta iyo waxbarashada waxaan diradda ku saarnaa waxbarashada soomaalida caqabadaha iyo horumarada tacliinta dalka toddobaadkanna waxaan barnaamijka kusoo qaadan doonaa fasaxani ma ahayn fasax lasii qorsheeyey oo marka awlaa imtixaanka lasoo sikiyey dabcan haddana haddii sikintii lasoo sikiyey haddana mar kale shan iyo toban maalin oo fasaxa lagu soo daray dabcan waxaa ka imaan doonto caqabad xumo waa wareysi aan uga hadlayno saameynta uu ku keeni karo goobaha waxbarashada fasaxa aan lasii qorsheen
ka arday ahaan fasaxaas runtii xaaladda caafimaad ahaan markii loo fiiriyo waa macquul oo faafidda cudurkan halista badan ee faafaya looga hortagayo isku imaanshaha dadka shan iyo tobanka maalmood ee waxbarashada la hakiyey waxay ila tahay aniga ka hortag fiican oo la sameynayo waa qaar ka mid ah ardayda oo ka aragti dhiibanaya sida ay u arkaan fasaxa duruustooda hakiyey waxaa soo saaray barnaamijka halkanna idinkaga soo jeedinaya anigoo caaisho nur aadan ah yaasir yayooma ayaa ii farsameynaya soo dhowaada saaxiibayaal diburaxma boli clinic center cudurrada dhimirka ee dhammaan dadkeenu la dhibtoodaan oo dibadda ugu dhoofi jireen diburaxma loo dhidboo dhab uga dabiibtay dhambaalkeenna maqla oo mar uun soo dhugtaa maanku midkuu isdhaafo oo xusuusta dhunshow laleemaduna u dheer tahay dhakhaatiirta diburaxma dhab ula tacaalayo baadhitaan dhammaystiran dhan kastaa u sameynayee dhambaalkeenna maqla oo iminkaba ula dhaqaaqa dhammaan xididada jirkeenna iyo seedaha dhiigga qaadaa cudurrada ku dhunto dadka kala dhantaalaa rabbi ha naga dhowree dawooyin dhaxalgaloo toos u dhabar jaraa diburaxma noo dhigaalisoo dharaar kasta heega noola ahe dhambaalkeenna maqla oo mar uun soo dhugta diburaxma bolyclinik center waxay ku shaqaysaa qalab casri ah oo loogu talagalay in lagu daweeyo xanuunada dhimirka iyo neerfaha cudurrada xarunta lagu daweynayo waxaa ka mid ah waalida qalalka murqa xanuunka hurdayrada xusuusyarida baarlayska laleemada carruurta isku kaadisa kabaabyada iyo hamiirada ragga xarunta diburaxma waxaa ka howlgala dhakhtar ku takhasusay xanuunada dhimirka iyo neerfaha waxna ku soo bartay shiinaha isagoo muddo la soo shaqeeyay allaha u naxariistay doctor maxamed jaamac oo ahaa daktarkii gaalkacyo loo aadi jiray diburaxma waxaa heegan kuugu ah kalkaaliyaal ku wanaagsan soo dhoweynta iyo daryeelka bukaanka waxay xarunta ku taalaa inta u dhexaysa isgoosyada balaagsi iyo baar ubax gaar ahaan gurigii hore ee daalo wixii faahfaahinta dheeriya kala xiriir eber lix xal shan toddobaatan iyo labo afartan iyo afar afartan iyo afar ama eber lix xal sideed lixdan soddon iyo saddex toddobiyo toban ama layn lixdan labaatan iyo shan labaatan iyo sideed
dhammaadkii bishii diseembar sanadkii hore ayay ahayd markii ugu horreysay oo ay warbaahintu horisay sheekada dhibanayaal uu haleelay caabuqa korona keliya ma uusan ku ekaan magaalada wuhan ee dalka shiinaha oo ahayd halkii fayruska uu ka bilowday wararka dhiilada leh ee tilmaamaya in uu gaaray dal cusub uuna ku dhacay dad hor leh waxa ay ahaayeen silsilad ciwaano ah oo ku taxan bogga hore ee dhammaan warfaafinta caalamka ku midaysan sida ku cad xogaha isbedelaya cudurka hadda waxa uu gaaray ugu yaraan dal cudurkan ayaa kusii faafaya dalalka caalamka iyada oo maalin kasta la xaqiijinayo kiis cusub oo ah dad uu cudurka ku dhacay iyo kuwo u dhintay dalal badan ayaa dadka la weydiistay in guryahooda joogaan oo aysan shaqooyinka iman iskuullada ayaa la xiray waxaana sidoo kale la joojiyey isu imaatinka dadka iyada oo laga baqaya khatarta badan ee ka dhalan karta cudurka waxa uu ku soo aaday xilli dunida qubadaha ugu tunka weyn uu ka dhexeeyey dagaal dhaqaale sidaa darteed aqoon-yahanada qaar waxa ay rumaysan yihiin in la siyaasadeeyey cudurka oo la buunbuuniyey warkiisa dadka waxa u wanaagsan in ay dadaalaan balse waa in aysan isgelin wax qalqal ah hay-adda caafimaadka adduunka w h o waxa ay sheegtay in uu yahay caabuq dunida ku faafay koronafirus waxa uuna noqday mushkilad weyn oo la wajahay sanadka ka afrika ayaa soo warisay kiis la xiriira xanuunka sida kenya iyadoo lix iyo tobanka bishan wasaaradda caafimaadka dowladda soomaaliya ay xaqiijisay in sidoo kale muwaadin lagu hayay meel gaar ah laga helay caabuqa iyo in tiro kale oo laga shaki qabana la baxnaaniyo si loo hubiyo in uu hayo xanuunka iyo in kale soomaaliya oo ah dal ku yaala dunida saddexaad oo ay u dheer yihiin duruufo gaar ah haddana dowladdu waxa ay isku dayaysaa dadaal muujin waxaana hakad la geliyey dhammaan duulimaadyada sidoo kale waxaa bahda waxbarashada la amray in la xiro dhammaan goobaha waxbarasho sida dugsiyada iyo jaamacadaha muddo dhan shan iyo toban cishe laga soo bilaabay shalay oo arbaco ahayd taariikhduna ku beegneed sideed iyo tobanka maarso laba kun iyo labaatanka haddaba sidee ayay u arkaan bahda waxbarashada go-aankan xukuumadda ka soo yeeray ee ahaa in la fasaxo muddo shan iyo toban beri ah goobaha waxbarashada sidee buu u saameyn karaa fasaxan aan lagu talagelin xilli waxbarashadeedka weydiimahaas iyo kuwo kale waxaan hordhignay ustaad ibraahim maxamuud xaydar oo ka mid ah maamulada xarumaha waxbarasho ee dalka ku yaala bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsan tahay mar kale xanuunkan lagu magacaabo covid nteen amba coronavirus wuxuu soo dilaacay amba la ogaaday horta waa xanuun cusub markiisii ugu horreysana waxaa lagu arkay magaalo kamid a magaalooyinka wadanka jina wuxuuna sameeyey saameyn aada u weyn ayuu ku yeeshay dunida magaaladii uu ku bilaawday dabcan maanta ma taagna wuxuu saameeyey in ka badan amba ku dhow ilaa boqol dowladood oo kamid a dowladaha caalamka haddii ay ahaan lahayn kuwo ku yaal aasiya haddii ay ahaan lahayn kuwo ku yaal africa haddii ay ahaan lahayn kuwo ku yaal yurub maraykanka labadiisa qeyb waqooyi koonfur haddii ay ahaan lahayd in badan caalamka dunida waa uu saameeyey wuxuuna noqday xanuun safmar ah saameyn ballaarin waa uu u geystay haddii ahaan lahayd mid dhaqaale haddii ahaan lahayd mid siyaasadeed haddii ahaan lahayd mid ganacsi mid walba waa uu yeeshay sidoo kale saameynta uu yeeshay xanuunkan waxaa kamid ah saameyn dhanka waxbarashada ah dabcan xanuunkani markuu dilaacay markii ugu horreysay iyo magaaladii ugu horreysay wadankii ugu horreeyay oo ka dilaacay dhammaan wadamada kale ee uu safmaray ahaan uu ku taabtay waxaa istaagay howl kasta oo wadankaasi amba wadankaas uu ka dilaacay ka socota haddii aan lahayd mid waxbarasho iyo haddii aan lahayd mid dhaqaale dhammaan waa wada istaageen waxbarashaduna waxay kamid tahay shaqooyinkii saameynta uu ku yeeshay coronavirus ayay kamid tahay dabcan hadda waxaan aaminsanahay oo aan rumaysanahay inta badan wadamada uu ka dilaacay amba la sheegay kiisas laga helay xanuunkaasi kamid ah in waxbarashadooda ay istaagtay eer waa tahay eer dalkeena maalmo ka hor ayaa in laga sheegay kadibna ra-iisul wasaaraha ayaa waxa uu soo jeediyey in la xiro goobaha waxbarashada si loo xakameeyo saameyntiisa maxay kula tahay go-aankaas
go-aanka ay qaadatay xukuumadda uu hogaamiyo ra-iisul wasaare xasan cali kheyre dabcan waa go-aan si markii loo fiiriyo aada u wanaagsan sababta loo qaatana ma ahayn wax kale ee waxay ahayd in la xakameeyo faafidda uu faafayo xanuunkani safamarka ah khatartiisana loo soo koobo marka go-aankaasi wuxuu ahaa go-aan aada u wanaagsan dabcan xanuunkan waxyaalaha uu ku faafo waxaa kamid ah isku neefsiga istaabashada sida dhaqaatiirta ay sheegeen waxa anagu ahayn waa caruur caruurtuna dabcan waa kuwa ugu dhow galaas waxaad arkaysaa fasal dhismihiisuu yahay lix mitir amba mararka qaarkood ka yar in lagu hayo afartan cunug soddon cunug dabcan isku neefsanayo istaabanaayo rubama waxaa laga yaaba qofkood caruurtaas mid kamid ah in xanuunkii uu qaado ilaahayna hanaga najeeyo dabcan kadibna caruurtaasi meeshaasi ay ka imaado dhibaato caruurtaasi ay wada gaarto iyadoo laga gaashaamanayo dabcan haddii la fasaxo muddo kooban oo shan iyo toban cishaa sida qolooyinkan dowladda ku dhawaaqeen waa barnaamij wanaagsan dabcan shan iyo toban maalin kadib waxuu wax walba howshiis dib ay kusoo noqon doonta hadduu ilaaha idmo waxbarasho waa la helaa laakiin nafta bini aadamku waa qaali lama helo mar walba waxaa haboon in la dhowra nafta aadanaha marka nafta aadanahan wax walba way ka qaalisan tahay iyadoo taa la tixgelinaya dabcan barnaamijkaas haddii aynu nahay bahdii waxbarashada gaar ahaan qeybaha madaarista waan soo dhaweyneynaa iskuulaadkan waxaa maleynayaa inta badan iskuulaadka in la wada fasaxa maalinkii arbacada ahayd ee shalay taariikhduna ku beegnay sideed tobanka ma maleynayo in iskuol muqdisho ku yaalo maalinka sabtiga ah dabcan inuu furnaan doono ma maleyn doono haddii ay jiraan iyaguna waxaan kula talin lahaa in amarkaas inay qaataan ay u hogaansamaan si loo ilaaliyo badqabka caruurteenna oo ah jiilka mustaqbalka aan sugayn hadduu ilaaha idmo waa tahay fasaxan marka aan lagu talagelin sidee ayuu u saameyn doonaa xilli waxbarashadeedka fasaxani ma ahayn fasax lasii qorsheeyey oo qidada waxbarashada ama qorshaha waxbarashada sana dugsiyeedka nineteen toniga ku jira ma ahayn dabcan wuxuu noqon doonaa caqabad soo dhexgeli doonto gunaanadka sanad dugsiyeedkeeni dabcan hadda waxaan ku jirnaa dhammaadka sanad dugsiyeedkaan ku jirnaa Een, waxaan ku jirnaa bishii saddexaad sanadka maaris waxaa noo harsan dabcan waa f- abriil iyo may Een, dabcan gaar ahaan wuxuu aada u saameyn doonaa imtixaanaadkii shahaadiga ahaa fasalada sideedaad iyo fasalka fonfor imtixaanaadkaasi awalba waqtigoodii waa laga soo qaaday oo imtixaanaadkaas waxaa la geli jiray sidii aan kusoo baranay dhowrkii sane hadeertaan aan soo dhaafnay bisha shanaad dhammaadkeeda mararka qaarkoodna wuxuu lugaha la geli jiray bisha lixaad laakiin sanad dugsiyeedkani labada kun sagaal iyo tobanka labada kun iyo labaatanka Een, wasaaradda waxbarashada iyo idaha tacliinta sare waxay iclaamisay in imtixaanka la geli doono awaaqirka ama dhammaadka bisha abriil haddii aanan qaldanayn inay dheheenaan qiyaasaya shan iyo labaatanka oo ah isbuuca ugu dambeeyo marka awlaa imtixaanka lasoo sikiyey dabcan haddana haddii sikintii lasoo sikiyey haddana mar kale shan iyo toban maalin oo fasaxa een, lagu soo daray dabcan waxaa ka imaan doonto caqabad xumo amba cawaaqib xumo dabcan madaarista qaarkood weli manahijtii mayna dhammayn Ee, dabcan waxaan malayn doonaa culeysyadiisa inuu yeelan doono laakiin soomaalidu waxay tirahdaa nin tuur leh taba uu sexda isaa yaqaan Ee, dabcan waan ka dabaalan doonaa insha raxmaan annagu iyo ardadeennaba hadduu ilaaha idmo insha raxmaan duruustii gaabay gashay waxbarashadii waa istaagtay sax Een, gaabkaasi maratan annagu waxaan kaga faa'iidaysanaynaa aqrin iyo mudaakara aan ardada kaga faa'iidaysanaynaa ardadu waan la dardaaranay maadaama waxa loo fasaxay yahay xanuun xanuunkaasina la isku qaadsiiyo isku neefsiga ciyaalka waxyaalaha aan u sheegnay amba ardada waxyaalaha aan u sheegnay waxaa ka mid ah een, waxaad la saaxiibtaa buuggaaga saaxiibkaaga ka har buuggaaga la saaxiib in maalmahaasi fasaxa ay shan iyo toban- shan iyo tobankii cishaa caruurta waxay kaga faa'iidaysan doonaan een, wax aqrin een, saas ayaan kaga faa'iidaysan doonaa hadduu ilaahay idmo waa tahay een ma kula tahay marka in fasaxa goobaha waxbarasho ee lagu dhawaaqay inuu xakameyn karo fayruskan Een, xanuunkani dabcan horta waxyaalaha uun ma xakameyn karo saan isleeyahay Een, anagu soomaaliya aynu nahay dadka soomaalidu waa dad aada isugu taga Een, dabcan ardada waa la fasaxay iskuulkia laga fasaxay laakiin weli waxbaa waxaa jira isku tagyadii waxay aadayaan caruurta tusaale ahaan dugsi qur-aanada way furan yihiin bareefadyada yaa furan Een, xaafadihii waa la isugu yimaadaa caruurtii dadka weli waa- wacyigoodu ma ahan wacyi sidii la rabay ma ahan Een, sidaan aaminsanahay ani ahaan shaksiyan waxaan isleeyahay saameynta uu yeelanayo dabcan ma ahan sidii loo baahnaa ama ma- wuu nooc ma inuu yareeyo waa suuragal isku tegya iskuulaadka tusaale ahaan waa oo nooc ma oo isbedel wuu imaan doonaa laakiin waxaan hubaa weli in isku tag iyo isu imaashihii isku ururkii weli inuu jiro oo meeshii uu joogo laakiin percentage ahaan boqolkiiba lixdan boqolkiiba konton way soo degatay ilan iskuulku wuxuu ahaa meesha ugu badan caruurta isku arkaan haddii la fasaxay dabcan waxaa iman doono in isku imaanshihii iyo ardadaas ay isu- isku imaan jireen wuu yaraanaya laakiin weli waxaa jiro goobo kale oo weli la isugu yimaado iyaguna in la wacyigeliya ay ku habboonaan lahayd Een, aad waa mahadsantaha ugu dambeyn ustaadi dadka ka welwelsan dabcan dad badan ayaa jiro oo oo aada uga welwelsan oo aada u hadal haya Een, dadkaas marka ka welwelsan een, corona maxaad kula talin lahayd Een, waa mahadsantaha caaisha Een, su-aashan dambe waa su-aal muhiim ah xanuunkani dabcan waxaa ka mid ah xanuunada un faafo islamarkaana cusub welina aan la ogaanin la helin daawadiisa horta waxaan sheegayaa annagu dad islaam ayaanu nahay muslimiin ah wuxuu ilaahay noo qadar way nagu dhacayaan waxaan rumaysannahay qadarta waxaan aaminsannahay een, qadarta wuxuuna ilaahay noo qori nagu dhici maayo dad islaam aan nahay dadka muslimiintana waxyaalaha muslimnimada aan kulmayna kam- aa, muslimnimada aan sheeganan rumeynan waxaa kamid ah qadarta ilaahay inaynu qaadano islamarkaana aynu rumeyno Een, xanuunkan xanuun markii la- culimadii amba dadka sayniska barta amba caafimaadka bartay wax saa u sii weyn maahan waxay sheegeen noocama hargab xumaada inuu yahay Een, waxa keenana kow ay kamid tahay nadaafad xumada annaga islaam aan nahay horta nadaafadda aynu hagaajino awalba nadiif baynu ahayn qofka muslimka qof nadiif uu ah maalinkii shan mar oo isqaatiya ka badan qubaysta marka nadaafadeena inaynu sii xoojino midaas way ahaan lahayd qalaqa faraha badan ee xanuunkaasi uu wato dadka magaalada aadka u u walbahaarsan waxaan rajeynayaa in noocama uu ka xasili doono Een, waxaan aaminsanaanaynaa oo aan rumaysannahay qadarta ilaahay wax walba inay ka wenyihiin qofkii uu qadarnaan inuu ku dhacayo qofkii uusan u qadarnayn inuu asiibi doonin waxaan dadka soomaaliyeed guud ahaan een, si gaar ah dadka degan gobolka banaadir een, ugu sheegaya amba ku waanin lahaa in cabsida faraha badan ee ku aadan xanuunkaasi in la yareeyo xanuunkaasi waxa uu ku dhici doono qofkii ilaahay uu qadaro een, qofkii ilaahay uunan u qadarinna maba ku dhici doono marka lidaalika cabsida faraha badan dadkii la kala ordaayo oo nooca ma mararka qaarkood aad isleedahay wixii uu ahaa waa laga weyneysiiyey oo waxaa laga dhigay waa laga badbadiyay aad isleedahay malkumood socdo waa in lagaaga dhigay dabcan ma ahan wuxuu haddii aad dareemi kartid wadamada uu ku dhacay marka dib loo fiiriyo dhimashadu waxay gaarsiisan tahay iyo dadku uu asiibayo farqi weyn a u dhexeeyo xanuunanka intaa ka waaweynaa soo mari jiray wada magaalada ka dhici jiray kaloora dhici jiray ومع ذلك وددku way socon jireen waa la isla socon jiray laakiin ma ahan wax hadda cabsidu qof walba inuu gafuurka xirtay inuu qof walba salaanti diidayo qof walba inuu marka nooca ma waxaa maleynaya yani saan isleeyahay waa laga badbadiyey Een, wixii u xambaarsanaa ee khatartiisii micnuhu waxwaaye waa laga badbadiyey aadaa looga badbadiyey saan isleeyahay marka inta ayaan kusoo koobaya xaggan intaasi kadib waxa aan xiriir la sameynay qaar ka mid ah ardayda soomaaliyeed oo ayagu goobahooda waxbarasho uga maqan fasax kumeel gaar ah kadib go-aankii xukuumadda soomaaliya ee tilmaamay in la xiro iskuullada iyo jaamacadaha si loo xakameeyo saameynta waa kuwan qaar ka mid ah ardada oo nala wadaagaya dareenkooda ku aadan sida ay u arkaan fasaxa kadiska ah ee waxbarashadooda ku yimid iyo sida ay uga faa'iidaysan karaan Eh, bismillaah Eh, fasaxa lagu fasaxay goobaha waxbarashada eh, iskuullada iyo jaamacadaha iyo goob walba wax lagu barto wuxuu ahaa go-aan kasoo baxay dowladda federaalka ah ee ra-iisul wasaaraha dalka xasan cali kheyre kaasoo ku aadan eh, sheegay sababta caabuqa coronavirus- coronaviruska covid covid nineteen kaasoo loogu dan lahaa inuusan faafin eh, isku imaanshaha meelaha dadka iskugu imaadaan ay kamid yihiin waxbarashada iyo goobaha kale ee dadweynaha iskugu yimaadaan taasaa sababtay in eh, sheege fasaxa waxbarashada loo fasaxo Eh, ka arday ahaan eh, fasaxaas runtii eh, xaaladda caafimaad ahaan markii loo fiiriyo waa macquul oo faafidda cudurkan halista badan ee faafaya ee looga hortagayo isku imaanshaha dadka eh, ardayda khaasatan maadaama ganaaska ay wada dhigtaan dad aada u badan Eh, waxaa marka aada u faafi og eh, cudurkaas taas waa mid si kale markii loo fiiriyo eh, istaagidda lagu istaajiyey goobaha waxbarashada daraasaadka la qaadan lahay runtii waxaa ka xoog badnaatay xaaladda soo korortay taasaa marka sababtay eh, in fasaxaas uu imaado oo uu lagu dhawaaqo ee dowladdana ay ku dhawaaqdo eh, badankoodna goobaha waxbarashada ee laga hirgeliyo cumar sidee ayaad markaa uga faa'iidaysan doontaan een, fasaxan la idin siiyey ee shan iyo tobanka beri ah runtii fasaxaas waxaan u aragnaa anaga ka arday ahaan eh, si aan ugu faa'iidaysan lahayn waxaa waaye waa xilli wuxuu kusoo aaday daraasaadka ay socdeen haddana imtixaan uu soo food lahaa Eh, runtii waa fursad aan ugu faa'iidaysanayno inaan imtixaanaadka aan iskaga diyaarinayno taasoo marka noo noqonayso fursad ah inaan imtixaanaadka eh, bilaha ah ama imtixaanaad kale ee nagu soo food leh aan ugu faa'iidaysano sida ugu dhaqsiyaha badan intaas muddada shan iyo tobanka beri ah oo fasaxa oo socdo iyo inaan daraasaadkeena dib ugu laabano oo aan akhrisano oo wax badanna aan ka kororsano wixii markaas aan jaanis aan u weynana maalmahaas aan uga faa'iidaysano taasaa marka aan ah, faa'iido noogu jirtaa ee fasaxaasa iyo inaan familkeena waqti la qaadano runtii maadaama daraasaadkii aan aad in badan ku mashquulsanayn Een, waa mahadsan tahay marka hore magacayga foosiyo yuusuf xaaji waaye Een, fuusiya soo dhawow een, marka hore sidee ayaad uga faa'iidaysan doontaan marka een, fasaxan la idin siiyey Een, waa mahadsan tahay aniga ahaanteyda fasaxa waxaa uga faa'iidaysan karaa horta een, inta badan gabdhaha oo kale ee, waxbarashada een, g- ma gelina waxbay bartaan gelina guriga ka adeegaan Ee, waxaa isleeyahay ja- waxay uga faa'iidaysan karaan gurigooda iyagoo joogaan ee, een, shaqadii qabanayaan iyo waxyaabaha kale guriga ay xalinayaan aan isleeyahay laakiin ani ahaanteyda een, ka foosiyaan waxaa uga faa'iidaysan karaa aan isleeyahay fasaxan hadda shan iyo tobanka maalina een, sanadkii ugu dambeeyey jaamacadda aan ku jiraa research aan sameynaya marka xoogaa cariiri oo yaraa jiray oo ah intaa jaamacadii tagto maanta aa cashir kasoo qaadato dhinacana aa buugii ka qorto marka aniga waxaa ugu faa'iidaysan lahaa shan iyo tobankan bir fasax anigoo guriga joogo inaan researchka sameeyo buugii oo aan qoro taasaan uga faa'iidaysan karaa halka gabdhaha kale iyo dad kale dhan ay uga faa'iidaysanayaan inay caawiyaan ee dadka ka walwalsan karoona maxaad kula talin lahayd Een, ugu dambeyn waxaan kula talin lahaa een, walwalka laga qabo ee, cudurkan een, dadka oo dhan macnaha wadanka oo dhan saameyn uu ku yeeshay in la istilaami waayo haddoo kale aad dareemeysaa in uu macnaha qofka hadduu hergabyar isku arko qufaco oo kale inuu cabsanaayo qofka awal quna hadduu qofkan caadiga ku dhaco caadi ahaa jirtay kaniiniyaal iyo wuxuu iska raadsan jira hadduu qandhada kaniini laakiin cabsi gaaray hadda abuurtay qofka hadduu qufaco kale in la wada fiirinayo oo kale marka ani waxaan kula talin lahaa inay is- dadka isdejiyaan inay macnaha nadaafada een, ee, sare loo qaado tan kale waxaa kula talinaya macnaha inuu ilaahay ee, la tala saarto een, oo qof kastoo ilaahay uu baryo si ilaahay cudurkan iyo masiibada noo hareer mariyo waa mahadsan tahay guud ahaan waa inaga intaa barnaamijka aqoonkaal waxaa soo saaray idinla socodsiinaysay anigoo caaisho nur aadan ah inta toddobaadka kale ku kulmi doono waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo ammaana allah